فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل waa toddoba-iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ma og tahay in dalka yukrein uu mar ahaa quwadda saddexaad ee xagga niyukleerka haddana uu ka qoomameynayo tanaasulkii uu sameeyey warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad dhegaysan doontaan insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan sidee ayuu u dhacay dagaalkii waadi barbaad ee dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaaladii quudiyiinta inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ma ku fikiraysaa iibsashada laabtob cusub hadday jawaabtaadu tahay haa waxaan kuu soo gudbin doonnaa arrimo ay tahay inaad iska hubiso markaad laabtob cusub iibsanayso qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ma og tahay in dalka yukrein uu mar ahaa quwadda saddexaad ee xagga niyukleerka haddana uu ka qoomameynayo tanaasulkii uu sameeyey warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan wargeeska new york times ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo in dalka yukrein uu qoomame ka taagan yahay tanaasul uu ka sameeyey soddon sano ka hor haysashada hubka niyukleerka oo ay kaga jirtay kaalinta saddexaad dalka yukrein ayaa markii uu burburay midowgii suufiyeed wuxuu ka tanaasulay haysashada hubka niyukleerka tarsaano niyukleer ah ayayna wareejisay markii ay damaanad qaad ka heshay dowladaha maraykanka iyo ruushka damaanaadkaas oo la xiriira xagga amnigeeda burburkii midowgii suufiyeed ee sida aayarka ah ku socday ayaa keenay in yukrein ay hesho ku dhowaad shan kun oo hub niyukleer ah taasoo ay mooska horey uga dhigatay waddanka yukrein kaydadka dhulka hoostiisa ee ku yaala yukrein ayaa waxaa ku jiray sawaariikh fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa riddada dheer kuwaasoo xambaarsanaa toban kun oo madaxyada niyukleerka ah mid walbaahi oo ka mid ahna ka weyn gantaaladii lagu burburiyey hiyorshami ah ruushka iyo maraykanka oo keliya ayaa haystay qadar hub niyukleer intaas la eg waxaana yukrein ay sidaasi ku noqon kartay awoodda saddexaad ee xagga niyukleerka haddii aanay tanaasul ka sameyn lahayn arrinkaas iyadoo helaysa damaanad qaad xagga amniga ah oo ay u sameeyeen maraykanka iyo ruushka washington post oo soo xiganaysa saraakiil iyo baarayaal reer galbeed ah ayaa tilmaamaysa in tanaasulka yukrein ay ka sameysay hubka niyukleerka uu ahaa mid fowdo ah dhaliyeyna in dalka yukrein uu lugaha la galo xaalad aan fadhin oo xagga amniga ah iyadoona dalku martigeliyey qulqulatooyin siyaasadeed oo dhex mari jiray dowladda iyo milatariga khubaro badan ayaa aaminsan in duulaanka ruushka aanu difaacaynin waxaan ka ahayn hubka nuukleerka sidaasi darteed ay ahayd khalad weyn in ukrain ay ka tanaasusho haysashada hubka nuukleerka ee wax gumaada kaasoo dowladda haysata ay adag tahay in lagu soo dhiirado xilligan la joogo haddii ukrain isku daydo inay samaysato hub nuukleer ah waa arrin aada ugu adag maxaa yeelay waxaa reer ukrain ay wajahayaan go-doon adag oo ay kusoo rogtay dowladda ruushka taasoo xuduud la leh dalka waxaan ka tanaasulnay hubkeennii nuukleerka taas beddelkeedana ma aanan helin wax badiil ah ayuu yidhi wasiir horey gaashaandhigga uga soo qabtay dalka ukrain kaasoo lagu magacaabo andari maryaana oo ah haweenay ka faalloota arrimaha ukrain waxna ka dhigta jaamacadda harfad ayaa iyadoo qoomamaynaysa waxay tidhi horey waxaan u haysanay hubka nuukleerka markii dambena waan ka tanaasulnay u fiirsada waxa hadda ka socda ukrain kunaaaqoaaashaniyolabadii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ukrain ayaa fadhiga golaha baarlamaanka wuxuu kasoo jeediyey talo ku aadan in ugu yaraan ukrain ay ilaalsato qayb ka mida madaxyada xambaara nuukleerka hase ahaatee taladiisa looma codayn oo waxaa ka hor yimid dhammaan xildhibaanada baarlamaanka dalka ukrain xilli aada looga cabsi qabo duulaan ballaaran oo uu ruushku kusoo qaado dalka ukrain ayay hadda waxay reer ukrain taagan yihiin qoomamo maraykanka iyo guud ahaan reer galbeedka muujinaya inay difaacayaanna waxay ka badin la-yihiin baroorta xagga warbaahinta xilli ruushka maalinba maalinta xigta usii dhowaanayo inuu cagta mariyo ciidamada dalka ukrain gudahana u galo magaalada kiyef
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا وهجاج qaybaha hore ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan sidee ayuu u dhacay dagaalkii waadi barbaad ee dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaaladii quudiyiinta cabdifataax maxamed qaasim ayaa soo jeedinaya warbixin ku saabsan qodobkaas
marka aad aragto laba iyo toban kun oo askari oo hortaagan boqol kun waxaad si cad u arkaysaa awoodda iimaaniga ah waxaad yaqiinsanaysaa inaysan jirin cid ka adkaan karta qof uu allaah labo ku yahay waxaan hubaa dadka qaar ee maanta nool haddii ay xilligaasi joogi lahaayeen inay odhan lahaayeen la iskama dhicin karayo ciidankan maxaa loo halaagayaa dhallinyarada oo loo horgeynayaa ciidan intan la eg oo jooga dhulkooda balse waxay taariikhdu sugtay inaysan hal maalin isku mid noqon tirada ciidamada muslimiinta iyo kuwa gaalada imisa ayay koox yar oo muslimad ah ka adkaatay koox badan oo gaalo ahi rajada muslimiintu waxayba fiican tahay marka ay yar yihiin oo ay walwalsan yihiin halka loo baqayo marka ay tiradoodu badan tahay oo ay ku tashanayaan awoodooda horta waxaan leeyahay loo shardiyi maayo in yani waxweyn ay isu dhigmaan oo labadan cole iska soo horjeeda muslimiinta iyo gaaladu inay isu dhigmaan oo mukaafo xagga tirada xagga tamarta hubka si kasta inay isu dhigmaan yani waxaan leeyahay loo shardiyi maayo cid runtii waxway shardiday ma jirto waxaana u daliila qowlahu tacaala hadalka alla subxaana watacaala uu leeyahay kam min fiatin haliilatin halabat fiatan kaiirata biidni illah wallahu maca asaabiriin aayad kale alle waxuu leeyahay waaciduu lahum ma stadactu min quwa wa min ribaadi alkhayl diyaarsada waxaad awoodaan gaalada u diyaarsada waxaad awoodaan u diyaarsada taagtiina iyo tamartiina diyaarsada adiga waxaa la rabaa inaad wixii awoodaada ah aanad waxba iskala harin baa la rabaa laakiin waxa weeyaan inaad tidhaahdo ilaa waxay haystaan aan aniguna helo tiradooda oo kale bimtg tamartooda oo kale aan yeesho ma dhaqaaqaayo taas runtii wax weeyaan mid dhacday maaha waxa midda kale u daliilo oo daliilu noqonaysa guud ahaanba dagaaladii gaalada iyo muslimiinta soo dhex maray qadiiman wa xadiidan gaalada ayaa mar walba tiro badnayd xagga tamartana iyada ayaa badnayd laakiin muslimiintu tayaday kaga horeeyeenoo waxay ahayd dad runtii waxweyaan maciyatullaahi iyo iimaan iyo alla kacabsi iyo diin ku dagaalamaya ayay ahayn oo waxaad u fiirsataa qasawaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood bal fiiriya bader baad arkaysaa tirada muslimiinta iyo gaalada waad garanaysaa uxud imisay ahaayeen muslimiinta waad garanaysaa iyo gaalintay kala ahaayeen bader waa saddex boqol iyo kun baa iska hor yimi uxudna waxa weeyaan toddoba boqol iyo saddex kun baa iska hor yimi axsaab oo kale toban kun iyo waxa iska hor imaanaya waxa weeyaan kun iyo dhowr boqol baa iska hor imaanayay soo ma aha dagaaladii kalena hadalkooda badda ee yarmuug iyo nahawandi iyo qaadisiye iyo labaatan kun ama lix iyo labaatan kun ama soddon kun baa laba boqol oo kun ayay runtii waxay muwaajahaynayeen marka waxa weeyaan waxa aan leenahay marnaba waxa weeyaan loo shardii maayo iyo qasadii mu'ta la odhan jiray idinkama fogo nin kastaaba wax weyn oo taariikhda ilmaamuunula wuxuu ka garanayaa qiwaamka iyo tirada jeyshka muslimiinta imisuu ahaa saddex kun buu ahaa oo muqaatil waxay muwaajahaynayeen laba boqol oo kun oo muqaatil bay muwaajahaynayeen marka waxa weeyaan meel yani muslimiintu ay badnaayeen oo muslimiinta gaalada yani wa- ama waa naadirba weliba waxaan leenahay bal iska daaye kasradu iyo wax weeye farabadnidu waa min cawaamil ilhaziima ayay mararka qaar noqotaa meel kaleba ha qabanin maanta waxaad eegtaa caalamka halganka ka socda iyo dadka dagaalamaya cidda ay muqaawamaynayaan caalam dhan ayaa waxa weeyaan fi'ay yar baa la dagaalamaysa ilahina subxaana wa tacala wuxuu leeyahay qad kaana lakum aayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhra kaafira labadaasaa dagaalamaya soo maaha haddana waxay waad arkaysaa say u ijhaadiyeen cadowgii u dhiciseeyeen taayirkii ay neefta uga sii daayeen maanta waad arkaysaa oo runtii waxay cimlaaqaa weyn ee soo hamaansaday inay fi'adaa yari waxayna is hortaagtay oo injaasaad gaadhay sabir iyo musaabar markay samaysay ilaahayna subxana wa taala injaasaad badan uu gaadhsiiyey Ee, soomaaliya oo kale maanta markaad eegto inagu la daga- imise la dagaalamayna soo caalam la dagaalami mayno imise furmood baynagu furan marka afrikaanta laga tago caalamkii kale oo dhan soo maa yani waxa maraykan baa ku jira yuhuudi baad arkaysaa oo socota turki baa maraaya ingiriis baa maraaya caalamkii cidi koo maqnaa caalamkii oo dhan ayaa kooxda ay muqaawamanaysa marka ee, dagaalkaasi ka dhacay waadi barbaad ee raggaasi andalus ay galeen kuwaas ayuu la mid yahay maa sha allah maa sha allah kuwaasi ayuu la mid yahay raggan imanka rag buu ikisanaya rag buu daba socdaa raadkoodii uu gurayaa rag meel sifira wax ka bilaaba maaha rag rag igsanayo weeye markaa raggaasay igsanayaan oo lix iyo labaatankii kun ee qaadisiyey wax weeyaan labada boqol ee ku muqaawameynayey nahaawandii iyo yarmuug baad garanaysaa yani xidiin baad garanaysaa caynu jaaluud baad garanaysaa yani mid kasta balaadu shuhada baad garanaysaa kulli soo qabo tan iminkaad sheegaysaa ayay garanaysaa dhammaantood waxa weeyaan wax haba yaraatay xitaa isu soo dhow may ahayn marka mar walbana iyagaa tabar badnaa iyagaa hub badnaa iyagaa cadad badnaa laakiin inagu maasha allah tayada iyo iimaanka iyo alla kacabsiga iyo ku-xidhnaanta allah subxaana wa tacaala saxaabiga abudarda isaguna wuxuu leeyahay inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum saalixa waxaad ku dagaalamaysaan camalkiina saalixa cadad iyo cudad cadowga kula dagaalami maysaan laakin maxaad ku dagaalamaysaan acmaashiina saalixaadka ayaa ku dagaalamaysaan marka inagu iimaan baan ku dagaalamaynaa ilahay maciidaysan ku dagaalamaynaa laakiin marnaba yani ku xisaabtami mayno waa laydinka hub badan yahay waa laydinka tabar badan yahay waa laydinka magaranaysaa cudad- cadad badan yahay soo ma kuma inagu marnaba ku xisaabtamayna jasakum allah khayr
sideed iyo labaatankii ramadaan ee sanadkii sagaashan iyo labadii hijriyada waxaa waadi barbaad ka dhacay dagaal qaraar oo aanan si kooban looga sheekayn karin waxa uu ahaa dagaal la isdhex galay oo wixii hub iyo awood lahayay la isku adeegsaday cidina uma jixinjixin cidda kale iyadoo dhinac walbaahi uu ku dadaalayay inay libta raacdo balse qadarta iyo qadaha waxaa leh rabbiga kowniga ah isaga ayaana ballan qaaday inuu u hiilinayo addoommadiisa haddii ay tala saartaan oo ay la yimaadaan asbaabta sideed maalmood oo xidhiidh ah oo ay dagaaladu socdeen kadib allahna uu bannaanka soo dhigay sidqiga mu'miniinta waxaa guushii helay ciidamadii muslimiinta halkaasna waxaa lagu jebiyey qoodiyiintii gaalada ahaa ee uu hogaaminayay ludriiq marka la isku soo ururiyo kutubta taariikhdu waxay sheegayaan inay halkaasi ku shahiideen saddex kun oo ka tirsan ciidamadii muslimiinta halka dhimashada gaaladu ay gaartay tiro aanan la soo koobi karin waxaana dhacday in wixii xilligaasi ka dambeeyey magaciisa la waayey gaalkii isla weynaa ee kibrayay kadib markii uu halaagsamay macrakadan oo qaadatay magaca goobta ay ka dhacday ee waadi barbaad ayaa waxay fure u noqotay in andalus noqoto daar towxiid sidoo kalena la laabo taariikh in muddo ah soo socotay oo ku dhisnayd dulmi iyo shirki waxaana markan bilaabanaya waqti iyo waayo cusub oo ifaya ciidankii muslimiintu waxay takbiir iyo sujuudu shukri kula dhaceen halkii lagu dagaalamayay ee uu allah nasriga ku siiyey balse weli hawshu fari kama qodnaa oo waxaan sugaynaa dhul hor leh iyo dagaal kale oo adag qaar ka mid ah kutubta taariikhdu waxay soo guuriyaan khudbad la sheegay inuu jeediyey taariq bin ziyaad ka hor inta aysan macrakadu dhicin balse taariikhyahano kale ayaa beeniyey in khudbadan oo aad u dheerayd uu jeediyey daariq bin ziyaad asbaabo ay ka mid tahay inuusan daariq marka horeba aqoon u lahayn in badan luqadda carabiga ta kale ciidanka loo khudbeenayay oo badankoodu amaasiqiyiin ahaa arrimahaas oo la isku keenay dartood ayaa waxaa la dhihi karayaa khudbadaasi ma ahayn midii uu jeediyey daariq bin ziyaad inkastoo ay lagama maarmaan tahay in ciidanka dagaalka ka hor loo khudbeeyo haddana arrinka aan sugnayn ayaa ah in khudbadan ay tahay tii uu jeediyey daariq bin ziyaad dagaalkii waadi barbaadh waxaa lagu qaniimaystay fardo iyo hub aad u fara badan oo aanan cadad lahayn iyadoo arrinta xusida mudan ay tahay in ciidankii muslimiinta ah ee lugeynayay dhammaantood ay fardoolay noqdeen marka laga sheekeynayo dhacdadan waxaa jirta qadiyad ay muhiim tahay in laga hadlo taasoo in badan ay wax ka qoraan kutubta taariikhda ee reer galbeedka qadiyadaas waxay tahay in gaalada iyagoo la yaaban guusha muslimiinta ay sheegeen in daariq bin siyaad uu gubay guud ahaan dooniyihii uu kaga soo gudbay badda si bay yidhaahdeen uu ciidankiisa ugu qasbo inay kala doortaan laba arrimood oo kale ah inay ku dhintaan gacanta cadowga ama ay badda ku qarqoomaan balse qisadan ma ahan mid sugan marka la baaro cidda faafinaysana waa taariikhyahanada gaalada ee reer galbeedka oo keliya waxaana inoo faahfaahinaya sheekh cabdulilaah waa xaqiiqatu qisati xarka sufun waxaa taariikhdu aad ay uga hadlaan weliba nimanka yurub reer yuruba marta naga soo gaadhay daariq ibnu siyaad maalintuu ka gudbay biyomareenka isaga loogu macdaray markii dambe ee uu yurub galay andalus oo caga dhigtay waatuu dagaal weyne dhacay meeshii loo odhan jiray waadi albirbaad ama waadi lukana waa loo yaqaan dadka qaarkiis waatuu dagaal weyn ku dhex maray muslimiintii iyo gaaladii muslimiinta cadadkooda wuxuu ahaa labayo toban kun oo mujaahid bay ahaayeen toddoba kunoo markii horeba daariq la socotay iyo shan kale oo gurmad ahaa oo muusa ibnu nuseyr usoo diray oo iyagana dagaalka intaan dhicin soo gaadhay labiiyo tobankii kun baa waxaa ka horyimi boqol kun oo nimankii gaalada ahaa quudka la odhan jiray ay hogaaminayeen ninkii la odhan jiray rodrigo gaalada u yaqaanaan carabtuna ugu yeedhaan lodriiq ninkaasaa hogaaminaya marka marka gaalada way jabeen meesha waa lagu jabiyey labiiyo tobankii kun ee mujaahid ayaa waxay jebiyeen jab aan laga soo waaqsan waxay jebiyeen oo xataa qaa'idkii meesha ku dileen sida raajixa ah nimankii gaalada ee boqolka kun ka badnaa ayay u dhammeeyeen gaaladii markaa sabab umay helin tafsiirna umay helin sidee boqol labaiyo toban kun ila iyagu inagu waxaan aaminsannahay nasrigu xagga ilahay ka yimaado qofku doonana uu siiyo waxaasoo dhan iyaga qaamuuskooda iyo buuggooda kuma jirto iyaga waxaa ugu jira imisaan rag haysanaa imisaan hub haysanaa waan jebinaynaa maadaan saan nahay maantana waad maqashaan kuwa ama soo naxunxuna intii aan janaal iyo la qabsan ku hadlaya waad maqlayseen annaga dabka fayerka amison dabka amison shabaab uma beerdhigi karaan hubkaanu haysano ma haystaan waad maqlayseen intii aan la jebinin marka gaaladu mafhuumkeedu waa saas marka markay tafsiiru waayeen sidee labiyo toban kun uga adkaatay boqol kun ayay waxay yidhaahdeen labiyo tobanka kunba waxay hayeen nafti horayaal intixaariyiin sida maantaba ay yidhaahdaan markaas rag aan nolol rajo ka qabin lalama dagaagi karo saasay noo jebiyeen bay leeyihiin marka qisadasaas horta ku timi waxaana xaqiiqada arrintuna inuu daariq doonyaha uu gubay waxaa weeye xaqiiqa xagga sanad saxiixa islaamka kama haysato oo xadiis kusoo aroorana ma jiro xataa kutubta taariikhee maaragtay ee sugan ee mawthuuqa biha si laguma soo aroorin rag muslimiinoo ka qoray way jiraan iyagoo gaalada kasoo guurinaya laakiin maaha qiso maaragtay loo hayo sanad saxiixa maaha midda ka labaad ee beeninaysa inuu daariq uu safiinadaha gubay ama doonyaha uu gubayna waxaa weeye doonyaha qaarna ammaanada yihiin ee yuuliyan laga soo qaatay saan sheegnay qaarna maalkii muslimiinta lagu dhisay ee sanadaha dhan laga soo shaqaynaya ee muuse ibnu sayr uu kusoo daalay inuu mar keliya dab ku qabto taariq oo qaa'idkii maarata ciidamada ah isagana amiirkiisa u noqon isagana khaliifa alcaamo u noqon uu iska tasarufo waa arrin maaragtay aan aan suuragal ahayn hadday dhici lahaydna waxaa u iman lahaa radulficil jawaabbaa la siin lahaa maxaad u samaysay xisaabtan baa dhici lahaa taasuna ma dhicin taasu haddaynan dhicinna culimada ayaa ka hadli lahaa oo arrintanu ma baatilba ma xaaraanba mise waa mise maaragta wax bannaan in doonyaha la gubo oo gaadiidkii muslimiintu ay ku gudbayeen ee maalkoodu galay in dab layskaga qabto ma bannaanta taana culimadu kama hadlin oo marnaba ma soo qaadin arrinta kale oo beeninaysa inay qasadatan maaragtay ay dhacday waxaa weeye masaajid orobiya baynu ka soo qaadannay oo wax muslimiin aan kasoo guurinay maaha saan sheegnay sanad saxiixa ma leh arrinta afraad oo lagu beeninaya arrintaas waxaa weeye muslimiintu ma u baahan yihiin horta inay gaadiidkooda iyo gubaan iyo wixii iyo maarata ay ku noolaan lahaayeen si ay u dagaalamaan mise marka horeba meesha waxay u yimaadeen ilaahay dartii iyo inay shahaado ku qaataan ama nasri ku gaadhaan oo halkaasay shimaal afriiqi iyo jasiira carabiya uga yimaadeen oo reerahoodii iyo uga soo tageen maaragtay dalkoodii iyo dhulka yaqaaneen dhimasho ayayba marka horeba doonayeen ama shahaaday doonayeen marka daruuriba maaha in lagu tirtirsiyo lagu xamaas geliyo inay dagaalamaan dagaal waa kay halkaa uga yimaadeen marka arrintaasna waxa weye arrin suuragal maaha oo iyagaan doonyaha gubin ayay dagaalami lahaayeen ayna dagaalami jirin awalba iyagoan iska gubin gaadiidka ayay dagaalami jireen taasna waa arrin kale oo beeninaysa warkaas reer yurub laga soo guuriyey waxaa kaloo iyaduna beeninaysa macquul ma aha suuragalna ma aha nin hogaamiya oo weyn oo cilmi ilaahay siiyey oo tajrubo dagaal leh oo daariq oo kale ah, daariq ibnu ziyaad inuu doonyihiisii iyo khadu rajca noqoshadii wixii ciidamadiisa dhaawacoodii ama wixii matalan haddii laga guulaysto ilan dagaalku marna waad guulaysanaysa marna waa laga guulaysanaya haddii laga rayn lahaa wixii lagu noqon lahaa ragga inta maarata hadha ku laaban lahaayeen ama dhaawacooda ku geysan lahaayeen ama zaadkooda ku qaadan lahaayeen inuu dab ku qabtana arrin suuragala taasna maaha marka arrimahaas oo dhan ayaa beeninaya qisadaas waxayna yidhaahdaan gaaladu se iyagooda u dhigaan sababta guushu waxay ahayd doonyihiioo la gubay oo raggii naftooda ay hureen waxaasna ma aha min asbaabi nasar waxaa ilahay nasriga ku bixiyo aliimaanu billaah isaga in la aamino oo ilaahay nin gaala nasri ma siiyo nasriga mu'miniinta ayaa iskale ilaah baa taa inoo- taa inoo sheegay qaala tacaala wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilaahay isaga ayaa waajib iskaga dhigay inuu muslimiinta u gargaarayo mar hadday iimaan khaalis la yimaadaan oo gaaladana ay wajahaan gargaarka ilaahay guusha uu siinaya nasriga ilaah baa bixiya taasaynu aaminsanahay inagu كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا علمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay ma ku fikiraysaa iibsashada laabtoob cusub hadday jawaabtaadu tahay haa waxaan kuu haynaa arrimo ay tahay inaad iska hubiso markaad laabtoob cusub iibsanayso waxaana soo jeedinaya mahad cubeyd haddii aynu in yar dib xusuusta ugu celinno sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waxaan xusuusanaynaa in kombiyuutarka gacanta ee laabtoobka uu aada u foolxumaa qaab ahaan miisaankiisuna cuslaa sidoo kalena qiimaha lagu iibin jiray uu aada u sarreeyey kombiyuutar gacmeed aada u ballaaran culus qaadkiisuna yahay m b iyo halka inta g b la dhaafay loo gudbay terabayt oo halkii t b uu ka badan yahay boqol kun oo g b ayay dadka lacagta lihi ku bixin jireen lacago aada u badan si kastaba ha ahaatee dabeecadda tiknolojiyada ayaa ay tahay in xawaare aada u sarreeya ay ugu socoto dhinaca isbeddelka iyo casriyeynta waxa ayna maraysaa in maanta kombiyuutarkii gacanta uu noqdo mid aada u khafiif ah aad u qaad weyn islamarkaana si fudud oo dheeraynaysa shaqadiisa u gudanaya waxaa intaas dheer kala duwanaanta iyo quruxda uu mid kastaahi kan kala dheer yahay oo maalin kasta soo kordhaysa marka aad dooranayso kombiyuutar ha ku dooran qurux ama qiimo ee ku dooro shaqada aad u isticmaalayso shaqooyin kala duwan ayaynu u isticmaalnaa kombiyuutarka sidaa awgeed marka aad laabtoob iibsanayso waa in aad marka koowaadba jawaab u haysaa waxa aad u isticmaalayso ma in aad filimo iyo fiidiyo ku daawataa ma in aad howlo xafiis ku qabataa taas oo u badan qoraallo mise waa in aad farsamo ahaan u isticmaashaa sida barnaamijyada samayntooda ma in aad internetka uun ka gashaa mise waa intaa aynu soo sheegnay su-aasha labaad ee ay tahay inaad isweydiiso waa jeebkaagu intee uu jarayaa dhaqaale ahaan waayo lacagta aad ugu tala gashay inaad kombiyuutar ku iibsataa waa tan go'aaminaysa nuuca kombiyuutarka aad iibsanayso marka aad labadaas su-aalood jawaabtooda hesho tallaabada xigta waa in aad raadiso kombiyuutarka ugu fiican ee ay goyn karto lacagta aad haysato waana qodobka ugu muhiimsan cimriga bateriga maadaama muhiimadda koowaad ee laabtoobka loo qaadanayo ay tahay guurguurista iyo qaadashada waxaa lagama maarmaan ah in aad niyadda ku hayso in bateriga iyo tayadiisu ay muhiim tahay waxa aadna si gaar ah u eegtaa saacadaha ay shirkadda bateriga samaysay ugu tala gashay in uu ku shaqeeyo dabka halkii mar laga buuxiyo adiga oo niyaddana ku haya in saacadaha ay shirkaddu sheegtay uu markasta ka yaraanayo waxaadna ogaataa in dhumucda shaashadda laabtoobka aad qaadanayso iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay sida brosesarka iyo graphics brosesar dhumucda in laabtoobku cuslaadaa waxa ay meesha ka saaraysaa ujeeddadii koowaad ee markii horeba laabtoobka loogu baahnaa oo ah qaadista iyo la guurguuristu inay fududaato waxaase aad ogaataa in mar kasta oo howlgudashada kombiyuutarkaagu sii casriyowdo siina badato dabka uu u baahan yahayna inuu sii kordhayo sidoo kale waxa aad kombiyuutarka u isticmaalaysana waxa ay saameyn ku leedahay baterigiisa dhinaca kale markasta oo unugyada bixel ee shaashada kombiyuutarkaagu soo saarayso sawiradu markastoo ay sii casriyoobaan soona bataan muuqaalada quruxda badan ee kasoo baxaya ay ku lamaanan tahay awoodda kaydka korontada ee batarigaaga oo hoos usii dhacda وخذ بالجد فيه فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmaynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست